ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay weerar maanta barqadii ay kooxo hubaysan ku qaadeen goob fagaara oo ku taalla degmada beled xaawo ee gobolka gedo wararka laga helayo magaalada beled xaawo ayaa sheegaya in weerarkan ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo rasaas ku furay goob ay ku wada sugnaayeen ciidamada dowladda iyo dad shacab ah afarta qof ee weerarka ku geeriyootay ayaa kala ahaa laba ruux oo shacab ah hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka iyo nin ka mida kooxdii weerarka soo qaaday aadan weli ibraahim cabdiraxmaan oo ka mida odayaasha dhaqanka magaalada beled xaawo kuna sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay ayaa v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen saatay afar saac iyo bal ayaa magaalada waxaa ka biloobay xabad gaari tasibki ah iman saaran ay xabadeynayaan markaas meel fiyaalaha ah oo galbeedka magaalada ah xaafada xabadbu ka bilaabatay ximaasan fadhiyo oo askar ah bayna ku bilaabatay meesha waxaa ku geeriyooday goobta ayada ahayd hal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyey kadib meel kale haddana ay ka bilaabeen oo soofiyaalaha ah waxaa ayana halkaas ku geeriyooday hal nin iyo laba dhaawac ah oo mid ay maskaxda uga dhacdo dhaawaciisa hadda doola loola caray waxaa kale oo khasaaro halkaas ka dhacay af shacab ah oo ilaa saddex qof ah oo dhaawac fuga soo gaaray maleeshiyaadku anigu waxay ahaayeen warkama hayo magaaladuna xilliga maaragtay ugu waxay ahayd ugu dad badan oo wax shaki a magaalada lagama qabin kala carar iyo argagax baa dhacay kadib ciidamadii magaalada joogay oo baxay meel u jirta magaalada sagaal kilomitr bay oga daba nimanka ayaga ahaa nin midaana way keeneen gaariga ay jiidahayeena way keen gaariga wateen ay jiidahayaanna way keeneen oo ka halaabay laakiin waxaan la haynin sida lai sheegay nin ay nolosha kula keenayeen guud ahaan marka laisku dardaro tirada khasaaraha weerarka waa imisa maadaama aad ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen dhimashada oo ninka dambe oo hadda nimankaan ay soo dhigeen keelaha magaalada oo santraalka oo nimankii waxlaayay bay ahaayeen ay nagu dheheen iyo saddex dhimatay geeridu marka ninkaas lagu daro khasaaraha kaloo dhaawacana kolkii la iska daro waxaa weeye total ilaa afar qof
xaalada magaalada beled xaawo waa sidee hadda
hadda aada bay degan tahay taliyaha amniga maamulka degmada beled xaawo sugow cali barre ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanka beled xaawo ay dileen laba ka mida raggii weerarka geystay iyagoo gacanta kusoo dhigay baabuurkii weerarka lagu geystay sida uu hadalka u yidhi waxay waxay ku dhaceen kuwa nabadiidka ayaa baabuur soo qaatay sugsuka ah magaalada gudaheeda ay soo mareen yar askariga ay dileen kadibna magaalada way ka carareen way ka baxsadeen annagana waana cirsanay meel dhaxaan ugu daba tagnay laba askarina waan ka soo gelnay qaarna waa ay dhaawaceen gaarigii waxay watayna qalabkiina waa kala saarnay weerarka magaalada gudaheeda ay marka hore soo galeen ay nin askari ku dileen kadibna magaalada way ka carareen gaari sugsiko madow bay wateen waa ay la carareen waana cirsanay waxaan ugu daba tagnay meel farwaaley la yidhaaha laba askarina waan kasoo dilnay gaarigii qalabka wateen waan kasoo qaadanay maxaa khasaaro ah oo dhanka shacabka ka dhashay shacabka laba laba laba wiil oo shacab oo yar yara ayagaa dilay midna waa garaabito midna wuu dhinto waaka xaaladda degmada hadda way iska degan tahay wax mashaakila kama jiraan nabadgelyadana gadaalda si fiican bay ku sugan tahay dhanka wadada garbaarayay ka slagaleen tuulawara xaggeeday ka imaadeen kontaroolka meel yara kontarool garbaarey liiraa soomaaliya marin way kasoo wareegteen lix askari oo shabaab ay ahaayeen oo gaari tugtug wata gudaha magaalada saasay kusoo galeen khadar maxamuud xareed v o a kismaayo